dhinaca kalena wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee jubbaland mursal maxamed khaliif ayaa sheegay in maamulka jubbaland ay caqabad ka haysato gaarista deegaanada qaar kuwaasoo u baahan gurmad deg deg ah isagoo dhinaca kalena sheegay in fidinta gurmadka ee gobolka jubbaland ay bilaabatay dabayaaqadii sanadkii hore caashi ibraahim aadan ayuu uga warramay qadka telefoonka
waa mahadsan tahay walaal caasho sida aada la socoto waxaa geeska afrikada bari ka jiray ilaa iyo bishii sagaalaad sanadkii lasoo dhaafay abaaro ba-an oo dad iyo dunyaba saameyn ku lahaa xilligii roobabka la sugayay meelo yar ayay roobabku aada si yar uga da-een sidaa darteed waxaa dhacday in xilligii roobka oo hadda dhammaaday welina aan meelo badan sidii la filayay aan roob uga da-in inta uu ka da-ayna uu in yar ka da-ay haddana abaartii oo dib u soo noqota iyadoo aan la gaarin xilliyadii ay horey u dhici jirtay ama loo arki jiray waxaa dhacday in abaartu inta aanay soomaaliya ka bilaaban ama jubbaland xuduudda kenya ee soomaaliya ay la leedahay gobolka waqooyiga bari ee kenya inay ka bilaabatay bishii toddobaad iyo bishii sideedaad taasoo keentay in xoololey fara badan oo soomaali ah maadaama gobolka waqooyi bari ee kenya ay degaanka soomaalida uu yahay in soomaali badan ay xoolahoodii u gudbeen xuduudda oo degaanadii jubbaland meelo ka mida gobolka gedo iyo gobolka jubbada hoose gaar ahaan ay tageen taasoo keentay in dhulkii gobolada gedo iyo jubbada hoose oo dowladda jubbaland ka tirsan degaankii dadkii roobabka sugayeen dad iyo dunyo badan oo usoo hayaamay oo ka yimid gobolka waqooyiga bari ee kenya ay si deg dega daaqi oo u walba in kooban ahaa uu ku idlaado taasoo bilowgii hore saameyntu ahayd in macluul xagga duunyada ama xoolaha ah kadibna isu bedeshay inay dadka saameyn ku yeelato saameyn intee la-eg ayay ku yeelatay dadka waxa ay ku yeelatay saameyn aada u ballaaran gurmad ayaan annagu ka fidinay bishii tobnaad iyo bishii sagaalaadba biyo dhaamin cuntogeyn dawageyn saddexda waxa ugu muhiimsanaa oo sanadkii hadda idlaaday aakhirkiisii aan ku mashquulsanayn waxay ahayd inaan biyo u dhaamino in aan cunto u geyno iyo inaan dawooyin u geyno biyaha maadaama waraabkii dunyadu ay ku nooleed ee saameynta ugu horreysa ahayd dadkuna waxay cabbaan laftooda ay u baahnaayeen meelaha aan biyaha nadiifka ahayna marka waraabka iyo biyihii dadku cabbayeen ay yaraadaan in laga hortago ama la daweeyo iyo in aan cunto u geyno si dadkii xoolahoodu ay ka idlaadeenoo nolol maalmeedkooda dunyada ay ku xirnayd ay abaartu ka saamaysay ay u helaan wax ay ku noolaadaan nasiib darase waxaa dhacday in degaanadii jubbaland qaybo ka mida oo aan doonayno inaan u gurmadno aanu tegi weynay arrimo dowladda federaalka ee madaxweynaha muddaxireedkiisu dhammaaday uu hoggaanka u hayo oo siyaasadeeyeen aawadood maxaa qorshe idinkaga degsan marka degaanadaa iyo dadka ku nool qorshe kale ma u haysaan qorshaha iyagu degaanada aan inagu hadda tegi karno qorshaha aan u dejinay waxay ahayd in aan ugu gurmadno heer dowladeed iyo heer abaabul bulsho labadabana waan samaynay gobolka gedo tusaale ahaan oo aanu doonayno inaanu gudmano hal degmo oo ceel waaqa maahee meel kale oo aanu tegi karnay ma ay jirto ilaa haddana aan tegi karno sababtoo ah sida aad la socoto degmooyinka gobolka gedo ceel waaq inta aan ka ahayn waxaa dowladdii jubbaland ee maamulkii jubbaland ay u magacowday ama maamulaya degmooyinka la wareegay ciidan military ah ilaa muddo laba sano hadda ay gaarayso oo dowladda federaalka oo hab siyaasadaysanoo in qorshe looga hor imanayo ama lagu burburinayo maamulka jubbaland kuwa aada gaarteen ilaa iyo hadda wasiir mursal waxyaabaha ugu badan ee asaasiga ay aada gaarsiiseen maxay yihiin waxyaabaha ugu badan oo aan gaarsiino waxay tahay in aan biyo u dhaamino degaano kala duwan oo gobolka jubbada hoose iyo degmada ceelwaaq ee gobolka gedaa waxaa ka mid a inaan dhaqaale gaarsiino waxaa ka mid a inaan cunto gaarsiino waxaa ka mid a inaan dawooyin gaarsiino qorshaha intiisa badan mid isku tashi ah buu ahaa oo dowladda jubbaland ee xubinta ka ah federaalka soomaaliya ay dowlad ahaanna isugu tashatay bulsho ahaanna isugu tashatay oo aanu sameynay guddi gargaar wasaaradda gargaarka degdega ah iyo maareynta masiibooyinka oo hormuud ka ahayd wasaaradda qorsheyntan aniga jooga oo qayb ka ahayd ciidamada amniga oo qayb ka ahaa maamulka degmooyinka oo qayb ka ahaa ururada bulshada oo qayb ka ahaa culimaa udiinta dhalinyarada ururada haweenka intaba ganacsatada si guud oo aan isugu wada tashanay ayay ahayd waxaana aan sidoo kale gacan ka helnay hay-ado kooban oo hay-adaha mucaawinooyinka bini-aadminimada qaybiya ama ka qayb qaata ah
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ee jubbaland mursal maxamed khaliif oo u warramayay wariyaha v o e da cashi ibraahim aadan